أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saakiidinaysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah kataib al ikhbaari ayaa baahisay filim cusub kaasi oo xambaarsan xiise gaar ah faahfaahinno dheeraad ayaa la helaya khasaaraha xabashidii etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo walaasaamiga hiiraan ayaa bogaadisay furashada iyo howlgallada barakeysan ee ka socda walaasaamiga shabeelle dhexe madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa socdaal qarsoodiha ku tagay dalka imaaraadka carabta xilli maleeshiyaadka murtadiintu wajahayaan hasiimooyin isbiirsaday guddi ka socda maktabka dacwadul asaamiga ee bay ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada deegaana hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayadaas majmuucada ba oo ay ku jiraan dhowr majmuuca oo ka socda wilaayaadka islaamiga ayaa xalay ku tartamay barnaamijka tartar aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus bulshada ku dhaqan magaalada mandheere ee kuwas jirta gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah xilli bilooyin xiriir ah ay korontada ka go-an tahay magaaladaas waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay ko iyo tobanka bisha barakeysanee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan kataib al ikhbaari ayaa baahisay filim cusba kaasi oo xiise gaar ah xambaarsan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani
جاءوا داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى ال- waa muuqaal ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariyah oo soconaya ku dhowaad saddex daqiiqo kaas oo ciwaan looga dhigay aayadda qur'aanka kariimka ee ah alaa inna nasrallaahi qariib muuqaalka ciwaanka kadib waxaa xigay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan mujaahidiinta oo sare u qaadayay raayaadka towxiidka ku labisan dareeska militariga ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka iyaga oo weliba ku socda safaf dhaadheer oo inta ishaada ay qabata ka badan iyo madaxyada oo ay ugu xiran tahay maryaha guduudan oo in badan lagu arkay muuqaallo badan oo ay ka soo muuqdeen ciidamadaas mujaahidiinta muuqaalka ciidamadan ayaa waxaa lagu soo lifaaqay hadallo kookooban oo dardaaranno ah oo ay jeedinayaan amiirka haatan jooga ee asheykh axmed cumar abu cubayde xafidahullah wuxuuna ku tartarsiinayaa mujaahidiinta in ay qalabka u qaataan marxaladda adag iyo mas'uuliyad midii hore mid ka weyn
mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore
داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجاف sidoo kale amiirkii hore mujaahidiinta asheekh mukhtaar abi zubayr oo dardaaran u jeedinaya ciidamada mujaahidiinta ayaa muuqaalka lagu soo laray isaga oo qeexitaan ka bixinaya xaaladda quusta ah ee ay ku jiraan cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta waa kan mar uu arrimahaasi ka hadlayay amiirka
cadowga wuxuu ku jiraa xaaladihii u dambeeyey iyo rafadkii u dambeeyey waxaa loo baahan yahay marka inaan loo kala hadhin ee la israaciyo waxaad ogaataan maanta guud ahaan gaalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu jabiyey oo jab uu ku socdo dhaqaal ahaan ayay u burbureen ciidan ahaan ayay u burbureen siyaasad ahaan ayay u fashilmeen ee qofka maanta ku riyoonaya in soomaaliya dowlad aan islaam ahayn ay ka taliso qofkaasi waa qof riyoonaya oon waayaha dunida la soconin wallaahi aladii laa ilaaha khayruh waxaa dhici doona muddo dhow oon dheerayn in waddanka cidhif ilaa cidhif sharciga alle lagaga taliyo soomaaliyana saldhig iyo gundhiga ay u noqoto khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa jihaadkeenna wuu socon doonaa oo uu socon doona ilaa aan ka gaadhayna hadafkii alle subxaana wa tacaala inoo dhigay oo ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah
muuqaalkan aadka u quruxda badan oo ay ku lifaaqan yihiin dardaaranada labada amiir ee asheekh axmed cumar abu cubayda iyo asheekh mukhtaar abi zubayr raximahullah ayaa ku soo beegmaya iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay dagaallo culus oo ay ku qaadeen wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ku saydareeyeen dholal fara badan oo dhaca wilaayaadkaas kadib dagaallo cadowga sanka dhulka loogu jiiday askar looga dilay kuwana iyaga oo nool nool gacanta mujaahidiinta soo galay iyaga oo maxaabiis ah ugu dambayntiina muuqaalkan ayaa argagax weyn iyo rucbi ku sii abuuray kooxda taagta daran ee murtadiinta waxaana uu geliyey dareen culus oo quus ah markii ay daawadeen ciidamada allaah ee aadka u qalabaysan isla markaana wejiyadooda laga dheehan karo guul ama geeri
jasaaka allaahu kheyran walaalka rabbaani faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarax oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka elboorka magaalada baydhabo kaasi oo ay la baagsadeen askarta xabashida etoobiya qaraxaasi waxaa ku baktay shan askari etoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay afar kale sidoo kale howlgal qorshaysan ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda bonkey waxay ku dileen askari murtad ah waxayna sidoo kale ku dhaawaceen askari kale oo isla maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona soo qanimaystay qori ak fodhisabanah wilaayad islaamiga hiiraan ayaaba ogaadisay furashada iyo howlgallada barakeysan ee ka socda wilaayada islaamiga ee shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa uu ugu horreyn bogaadiyey guulihii isdabajooga ahaa ee allah uu ku galladaystay mujaahidiinta ku sugan furmaha wilaayada shabeellada dhexe kuwaasoo isbuucyadii lasoo dhaafay cagta mariyey tobannaan xeroh oo ay ku sugnaayeen mooryaanta murtadiinta ah marka hore allaan u mahad celinaynaa bacdaxamdilaahi subxaanahu watacaala ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waa wilaayadeennii waa wilaayo aan darisnahay muslimiintu waa ka jasadin waaxid waxaan kala nahay ma jirto wixii wanaagaho meesha ka dhacay oo ay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala u suurageliyey dadaal kadib waa wax lagu wada faraxsan yahay oo na faraxad geliyey si guudna muslimiinta o dhan si gaara wilaayada islaamiga oo dariska ay yihiin wilaayada shabeellada dhexe hiiraan anu aan joogo waxay u sii tahay macno goonihay usii samaynaysaa mujtamaca waa mujtamac isku dhex jira wilaayaadka wilaayad isku dhex jira cadowgana waa wadahayey haddaan soo koobo waxaa meeshaas ka dhacday wax ilaahay looga mahad celiyo farxad weyn bay u tahay raynrayn bay u tahay waxay u tahay in quluubtii dadka muslimiinta ahayd ilaahay subxaana watacaala uu shaafiyey nasri bannaanka yeello oo muuqdana la dareemay dadkuna ay u wada hinqaareen ama u istaageen sidii ay isaga dhicin lahayn cadowgaas walaalahoodna ay u muujinayaan inay garab taagan yihin runtii laguma kala aho oo wilaayaadku shaqada waa udhexaysaa ciidanku waa udhexeeyaa waa howl la wada leeyahay laakiin dareenka ka wilaaye ahaan waa dareen farxad ay ku jirto shukri ilaahay baana ugu mahad celinayna subxana watacaala sheekhaah ayaa sidoo kale mar wax laga weydiiyey halka ay ku dambeeyeen howlgalladii barakeysnaa ee sida xawli ah kaga socday bariga wilaayada hiiraan ayaa waxa uu yidhi inta hadda aysan bilaaban duulaankan qiimaha badan waxaa socday xamlo kale oo ka socotay dhanka bariga wilaayada islaamiga hiiraan mana uu istaagin oo wuu jiraa dagaalkii hawsha waa socdaan laakiin dhulkii ayaga asaga ahaa oo laisku hayay dhammaan wuxuu ku jiraa maanta gacanta mujaahidiinta oo markii laga bilaabo meesha la yidhaha deegaan aboorey ama beero yabaal oo gees usoo jirta adiga haddii la qiyaaso dhulkan u dhexeeya buulo burde iyo beled weyne xaggana dhulka wuxuu u qaybsamaa bariga dooxa iyo wuxuu u qaybsamaa dulla u qaybsamaa dhulka dooxada oo dhan oo qaybtaas buulo burde ee u dhexeeya beled weyne wuxuu cawa gacanta ugu jiraa oo maamulaya mujaahidiinta maamulaya waxaa lagu maamulayaa kitaabka ilaahay subxaana watacaala cadowgiina waa jabay caawa meelna laguma sheego markaad aadid beled weyne saa horeyba u xusay baardheere ee dhulkan hadda laamiga saaran tarajante meesha la yidhaahdo nuurfanax ilaa garasaani ilaa aad ku tagtid beero yabaal caawa waxaa lagu maamula shareecada islaamka dhulka ka shisheeya hadday ceel heli tahay hadday baar dhabaq tahay waa dhul shareecada alla lagu maamulo dhulkan raacsan webiga oo asna tirada badan oo bariga wilaayada islaamiga hiiraan ah asaguna min laga soo bilaaba jicbow bari soo mari ilaa gedaan soo mari ilaa farqalaal mari meesha la yidhaahdo cabdi cagweyn dhagaxyo xoor meesha la yidhaahdo booco mari ilaa aad ku geysid daayow mari ilaa adduun dabadii dhulkaasoo dhan waa dhul shareecada ilaahay lagu maamulayo subxaanahu watacaala ee dadka mujtamaca muslimka oo joogana ee ay mujaahidiinta iyo dadkaas ilaahay sharcigiisa ku maamulaya maanta garab u yihiin waxa aad iclaanka ku arkayseen beesha xawaadle oo furinta ku wareejinaysa walaalahood muraabidiinta geel ikhyaartoodii oo wareejinaya geel ay ugu talagaleen walaalahood ay ku taageerayeen dhiibaya dhulkaasu markaa dhul sharci lagu maamulo weyn oo waasic ah dadka joogana ay garab u yihiin walaalahood mujaahidiinta iyo wiilashaas waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunafaan ayaa ku soo aadayaa xilli isbuucyadii iyo bilihii lasoo dhaafay dagaallo xooggan oo u dhexeeya xaqa iyo baadilka ay ka socdeen deegaanada dhacabariga hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo socdaal qarsoodi ah ku tagay dalka imaaraadka carabta xilli maleeshiyaadka murtadiintu wajahayaan hasiimooyin isbiirsaday faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba xilli guuldarooyin waaweyn fagaaraha dagaalka lagu dhaxalsiiyey maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayuu xasan gurguurte oo ah hogaamiyaha kooxda ridada mar kale waxa uu u qayladhaansaday dowladaha qaybta ka ah xamlada saliibiga ah ee dalka lagu soo qaaday murtad gurguurte ayaa safar qarsoodiha ku aaday magaalada abudubay ee dalka imaaraadka carabta ilwareedo ayaa sheegaya in madaxa kooxda ridada uu imaaraadka carabta ka raadsaday taageero dhaqaale iyo mid militari saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa laga soo xigtay in gurguurta uu maxamed bin zayd madaxweynaha dowladda ridada imaaraadka carabta uu ka codsan doono inuu u buuxiyo booskii uu baneeyey maraykanka kadib markii saliibiga donald trump oo uu jaray dhammaan taageeradii maaliyadeed ee uu siin jiray maleeshiyaadka murtadiinta baangarafta loo yaqaano ee danab xasan gurguurte oo aad uga niyad jabsan xaaladda guuldaro ee ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ridada ayaa calooshood u shaqaystayaasha imaaraadka u gacan taaganaya waana dhaqan uu caan ku yahay bilaashaxiitaha murtadka ah imaaraadka carabta turkiga maraykanka iyo dowladda xabashada etoobiya ayaa kooxdii ridada ku gacan siisay xamladii mujaahidiintu ay fashiliyeen ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah bartamihii sannadkii labada kun labaiyo labaatankii kooxda ridada iyo maamul goboleedyada ashaadala diriirada ayaa wajahaya xaalad qoobgariir ah kadib markii ay mujaahidiintu isbuucyo kooban kula wareegeen degmooyin iyo deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyagoona weerar cagmareen ah saacado kooban ku qabsaday degmada balcad oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba guddi ka socda maktabka dacwadul asaamiga ee bay ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada deegaano hoostaga degmada buurhakabe ee wilaayadahaas walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasan ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo wafdigan ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana ay soo xushay wilaayada kana koobnaa ducaad mas-uuliyiin macallimiin iyo howlwadeenayaasha makaatibta dacwada degmooyinka ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buurxakabe ee wilaayada baay iyagoona u kuurgalayay habsamee socodka waxbarashada deegaanadaas waxay guddigan booqasho ku tageen deegaanada kalaa bisiq caddees sigle iyo qodqod oo dhammaantood ka mid a deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka islamarkaana hoostaga degmada buurxakabo waxay kulamo wadatashi ah oo lagu horumarinayo waxbarashada la qaateen nuqabada waxgaradka waalidiinta ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale kulamadan ayaa looga hadlayay sare u qaadidda barashada cilmiga sharciga waxayna kulamadan ka dhaceen deegaanka sigle oo guddigan ay booqasho ku tageen intii ay kormeerka ku jireen waxaana kulamada kadib goobta ka hadlay ugaaska beesha jilible akhyaaray waa la ogaadi un haddii ana heer qaraydan sigle haddii anana wakhtii badan aha marni wakhtii badan aha marni geeka insha allaahu tacaala una oo isliidano hadma abajarna lana insha allaahu tacaala unu nafteen walaanin bilaawdi maylana insha allaahu tacaala bulshadan ilaahay inilaku obsada lankasta oo goos e nool hooye aabba leh ini naftiisku bilaawdo awlaadiiska hijiyo darasay ka hijiyan waa la barada garabkana niiska obsada in islaamka la garab suruma
waxay guddigan booqdeen dugsiyada qur-aanka kariimka oo gaaraya kow iyo labaatan dugsi oo ay dhiganayaan arday kor u dhaafaysa saddex boqol iyo toddobaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxay sidoo kale booqasho ku tageen maraakista deegaanadaasi ku taallo oo tiradooda ay gaadhaysa shan markas oo ay si gaara u dhigtaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanadaas tirada ardayda gabdhaha ee maraakistaasna waxay gaarayaan boqol toddobaatan iyo sagaal arday waxay sidoo kale intii guddigan booqashada ay ku jireen ay tageen mu'asasada alqalam faracyadeeda deegaanada bisqacde iyo sigle halkaasoo hadda ay ka qalinjibiyeen arday gaaraysa lixdan iyo toddoba arday dhammaan goobahan oo dhan ayay imtixaanaad ka qaadeen guddiga waa kuwan qayb ka mid a imtixaanaadkii laga qaaday ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka qodqod واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
mid ka mida guddiga ayaa faahfaahin ka bixiyey imtixaanaadkii laga qaaday dugsiyada qur-aanka kariimka iyo siday u kala sarreeyeen isagoo ka hadlayay deegaanka bisqacde ee duleedka degmada buurxakabo madarasadan ka horeyta maylaray madarasad imaam shaadibi ayalaray alawal cadadka ardayda markaas aan u qayb qaadan imtixaanka lagu qaaday labaatan arday ahayn xifdiga qur-aanka kariimka mayba ka sheentay darajada leeraw mumtaaz tajwiidka qur-aanka kariimka mayba ka sheentay mumtaaz iyo kashaanti wal akhriyow anagiisu wal kiisado wal akhriyo mayba ka sheentay hay madarasadaas mumtaaz iyo kashaanti saasoo kale kitaabada anaginiisu wal baro wallanweero isu baro mayba kasheentay mumtaaza kasheentay madrasada lamaad waa madrasad imaam shaadibi athani iyana labaatan arday ayaa imtixaanka mowqif qaadadeen madrasadaas iyana mayba sheentay qur-aanka kariimka markiinu fiirina xifdaga mumtaaz maca sharaf iyo sheentala tajwiidka qur-aanka kariimka waa haddana mumtaaz maca sharafe boqolkiiba boqol oo kusii badamo saasoo kale alqiraa'a wal akhriyowka onoginis walkiisado wal akhri mayba kasheentay madrasadaas mumtaaz maca sharaf ugu dambeyn guddigan ay soo xushay wilaayada islaamiga ee baay ayaa lagu wadaa inay sii wadaan booqashadooda islamarkaana ay cagta soo mariyaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyagoo booqasho gaar ah ku tegaya dugsiyada qur-aanka kariimka macaahidda gabdhaha ay dhigtaan iyo dhammaan goobaha waxbarashada oo dhan hadba waxaan idiin soo gudbin doonaa deegaanada iyo degmooyinka ay guddigan gaaraan iyo kulammada ay la qaataan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada ay booqdaan jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan bulshada ku dhaqan magaalada mandheer ee ku hoos jirta gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa wajahaysa xaalad adag oo dhanka nolosha xilli bilooyin xidhiir ah korontada ka go-an tahay magaaladaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad ugu yaraan afar bilood ayaa lagu soo waramayaa inay koronto la-aan ka jirta magaalada mandheera oo ka mida dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya taasoo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka waxbarashada ganacsiga iyo weliba goobaha caafimaadka duruufaha adeega ka jirta magaaladaas ayaa sababtay inay dadku iskaga tallaabaan soo dambeenaadka ay wadaagan kenya iyo soomaaliya una gudbaan magaalada baled xaawo si ay u helaan waxyaabaha daruuriga ee la xidhiira korontada sida barafka oo kale xilli cimiladu ay tahay mid kulul laguna jiro bisha barakaysan ee ramadaan goobaha caafimaadka mandheera ayay wararku sheegayaan in qalabkooda baaritaanada ay u gudbiyaan magaalada beled xaawo si ay u helaan koronto ay hawshooda kusii wadan karaan dhibaatadan baahsan ay haysataa shacabka mandheera ayaa qayb ka mid ah tacdiyada gumaysiga ugu talagalay inuu ku waxyeeleeyo ama uu ku naafeeyo muslimiinta soomaaliyeed islamarkaana uu ka hor istaago waxyaabaha horumarka ay samaysan lahaayeen jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliy oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanah watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak